الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد walaalayaal assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu walaalayaal way faday anagoo ka hadalaa magaaga culamaad diinka magaalada baydhaba way faday niidad weynaha magaalada baydhaba ogeysiinka biya ii barayay oofsning eh masaajidka jaamaca laka tago doona salaada xogdoon eh salaatul istisqa laka tago doona maadaama bili abriil una roogna xilligii roobkana la deeri dadkun aan araga hayna dadkan araga hayna wareer ini iyo dhinyaas fiiriyahayaan iyawa isirnay bal ilaahay hal nagadoy ilaahay hal tuugoy joogta ilaahay marku quursadaw naxariista ilaahayna marku quursadaw joogta ilaahayna marku daalaw dawaanagunba salaada tukadaan istisqa ee ilaa dhowr jeera tukani hata way fadaane masaajid jaamaca ka tukana markaas abdilaadiye dadweynaha bulshada kala gedisan ee magaalada beelabo ka nool ganacsatada dadweynaha magali bilaamba iskoolaadka jaamacadaha dugsiyada qur-aanka guud ahaan weylanaa salaadaas masaajid jaamaca kudhigi doonta baryay lama saac idil habu qayb gala yadkan ka baaqana walaalayaal ilaahay weynalayaa udcuunii astajib lakum ana itooga siin ajiideeya nabagana sala lla salam way xiray idaa sa'alta fas'al illaah wa ida istacanta fastacin billah oo aad war su-aalas ilaahay war su-aaloy oo aad kaalmo weydiisan ilaahay kaalmo weydii marka dadkiya way fadaane maadaama hatigun araga hayna ini linjees linigii booshashka iyo iyo kaararkii iyo bariisa la biyaha iyo raashina la biyaha ummadii kullasho reer magaal iyo reer baadiyiba dinidaas wada jeesadeen way badaana ilaahay ini lee xasuusto ilaahay lingnagada runtii way aragahayna dada kaalmo kaalmo oodadeen fog ee qalin hor sarong dadkii baadiyo unku weerahayaan ole raashina la biyahaya hakule dadka baadiyo hobla guuriyo beledkun la sheegnay waani beerna mal falaaw xoolana mal dagaaw adduunyana mal daawaw biniaadankana gacan hortushiin dhamaade tanyeedaheena way boo haddii una culamadiheena haka horjeedna waydana dadka baadiyo hal anagoy ilaahay halka obsadoy dadku reer magaalka ee buushadka dhismaha ay ku hereen reer baadiyahan ilaahay iyololinka dhawaado baadiye hal agnagoy wadanku hal agnagoy howal la seeon meelintu halka siyoy wadankii aragahayna galaan ku baahay dadkii way aragahayna ini masaakiinnimo binaanka aan fadheeden dadaa walaankaahay oo kaan walba ani horroogo ku elle marka waylena salaadasati gudaana bariyay ilaahaya tuugana reer magaalkana waylena bismillahi dhaha meel fadheeda dadki reer baadiyahana waylena iyoona walaayaliseo hal siyoy dhibaato ka dhiidi abaara ka dhiidi oonga ka dhiidi hal kaalmeeyoy laakiin halnagoy baadiyada ka nagadeen aan baadiyada dambooyon ay beledka lahan lahanka weernay ay lahajiidnay runtii joogaasaa ay ogeysiin fadaan unoo ka hadlaan magaalada culamaa udiinka sheekh cabdiqaadir markii dhibaato tan camal dhiida zamankii rasuulka sala allahu calayhi wasalam kolley markii abaarta noocan oo kale dhiida umatiya qobsata qaabkee rasuulkan amara jari asxaabtii waktigaas noolaytii markii tan camal dhiida oo mushkiladaas usu sheegay qaabka lunku baha kora xaqiiqatan dad muslimiin oo cina jidkiinabagana ilaahay weynaya laqad kaana lakum fi rasuulillahi uswatun xasana rasuulka waysinka isaguna aqiida ishu wanaagsan ilaahay weynalayaa فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا إلهي وين لا يا دواتوين كأضر هو بدي مرت إلهي اللي نجده رسولك نجدان ينبي أو أنا اللي يتكين استغفار تبديان إلهي أنت أو بشينان إلهي وين أري وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم walaagii dhibaato oo isa sinkadhiig oo isan kasbadeen oo gacmooyin kasbadeen marka ilaahay ini un anagana rasuulka sala ly salam tan oo kale way injidaya hoba dhiida ini un ilaahay anagana salaad roobdoon inu tukana salaatul istisqaa una tukana ilaahay barigiisa la badiya dadka la sacabsiya rajulmadaalim wala era dadka nin walba aankii dulmigii dulmishay xafisku dalbada walaa istitaaciina usanaga istikfaar badana lakooy ilaahay la tuuga ilaa uuka ilaa bariya istikfaarta badiina dadka waayeelada ee saalixiinta ilaahay andhow oo waayeelada ilaahay tuugaan dadka saalixiinta oo ducaadii oo la ajiidoon in ilaahay tuugaan oona jidka islaamkana farahaay oo rasuulkana faritaaso marka baryay waybaa madal ee ini masaajidka jaamacga laniska kooy meele salaatul istiqaa laka tukado salaado hata kahor laka qobadii beledkun baydhabo waybaa laka tukaday banaanka boonkaay taas yeeda ee may reebigeek oo masaajid jaamacga laylahanka koobi waaye runtii hata kahor salaatistisqaankii hadi dhibaatadan wadanka kudhibayla ukudhiyadii oo wadanka guud ahaanna saameysay salaatistisqaa ilaa afar goora tukani lama goor masaajidka jaamaca ka tukani lama goor banaanka meelaha hada ada sheegdi iyo lama goorna ka tukani hadda way is ernay dadkii maadaama ardaydii haku qayb galaayaan dadweynaha noocyada shabidiisa haku qayb galaayaan bilaanka haku qayb galaasa way ernay meelin walaawayarana niideerta way is ernay masaajidka jaamaca masaajid wiingo saddex dabaqo dadka anfacee binaansha iyo bilaantiisba masaajid kale ka gaabsaneen meel la haysanin walba oo fursad leh isun ku faa'iidaysado laakiin meelo ka dheer adag fadhi dhankii waayeele galaanta kule ha ku qayb galaan taasa aan weelnay guud ahaan ma ducaaway dadka guud ahaan ha ku qayb galaan magaalada walba noqonayna ilaa banaanka lakatukada ganacsiga way codsadaan idin baryay la roojiyo inti lakatukadaa ilaahay una baryayna niyad khaalis ina laqooyna waan iscafiyna dugsiyada iyo iskoolaadka oo yoona ka jaraan ee howl maalmeedyo yoona may ku codsada fadhiya inay ardayda ha fasaxaan run ahaantii weliba codsigan barshay madi oo nafirina dadka oo hada bahda tacliinta codsi badaanin kukoo iyo nafisho iyo na eren haltukadooy si oo unin aan ku qayb galna iyo nafisho dad wal runtii mutacalimiintii wadanka wo dad wal fahmaagu fahmaagu hadii aqoon-yahanada iyo waynu codsadeen in salaadin la tukado marka baryay waylanaa iskoolaadka dugsiyada qur-aanka jaamacado guud ahaan waylanaa baryay hala ku qayb galooy bara hal aan dhamaado eylii shalay hernayaa lana ilaahay baryadiisuna oo yadullaahi maca aljamaaca ilaahay rasuulshay ويلا إلهي ويلا جرى وجودنا جرتي وإلى إن جل يا ذاك جماعة هيرن مرك ويلنا ونو جماعة استدوبن إلهي توجنا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا يا إلهي لي كتاب إلهي قبسنا إلهي نتوجنا بريه ويلنا لنقص لنقص أول تغيير كبير هذا بغير قلوي eed iyo eeda aan mahadsanta sheekh cabdiqaadir xasan oo longorda cabdiqaadir abeena